mid ka mida dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar ayaa kula taliya shacabka ku dhaqan magaalada in ay qaataan talooyinka ay bixinayaan gargaarayaasha caafimaadka xili uu sii kordhayo cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mida shacabka ku dhaqan magaaladan ayaa laga dareemayaa in ay qaateen afxirka iyadoo ganacsatadana ay keeneen qalabka afxirka halkii markii hore qalabkaasi laga helayay in ay bixiyaan hay-adaha caafimaadkii goobo yaryar balse hadda la keenay goobaha laga dukaamaysto doctor nuur salaad doctor sugdays ayaa ku booriyey shacabka in ay qaataan talooyinka islamarkaana ay yimaadaan meelaha lagu baaro haddii uu qofka isaga shakiyo sidoo kalena bulshada in ay kala fogaadaan ugu yaraan hal mitir ay isku jirsadaan
waxaan kula talinayaa qofka fiyo waxaan kula talinaynaa mar kasta inuu gacmihiisa dhaqo oo ku dhaqo saabuun iyo biyo ku dhaqo mar kasta oo banaanka soo aadayo ama dad oo soo dhexgalaya in face maskiga oo soo qaato ama kii afka lagu daboolayo inuu mar kasta qofkii ka fogaado ugu yaraan hal mitir ama laba mitir inuu ka fogaado maxaa la dhahaa inuu soo baxo banaanka u soo baxo oo banaanbaxaasoona muhiim aanan qofka u ahayn inuu ka fogaado qof kastoo qunfacayo iyo qof kasta oo hindhisayo qofkii isku arko qunfac iyo hindhista isku arko ama laga helo cudurka asagana waxaan kula talinaya markasta inuu gacmihiisa dhaqo oo saabuun iyo oomo ku dhaqo inuu gurigiisa iska joogo weliba aan ka codsanayn inuu gurigiisa iska joogo haddii qunfac iyo hindhisa isku aragtid inaad ka fogaatay adoo qunfac adoo qunficaysid ama diif siiminaysid ama isleedahay hergabaa ku ahaa inaad ka fogaatid qofka inaad salaan usoo taagtid qofkaasoo kale waxaan kula talinaya inuu biyo badan cabo oo sabortif u ah oo mar walba joogtaynayo haddii uu u baahdo inuu banaanka usoo baxan maxaa la dhahaa uu sameeyo afka uu soo xirto kalkaalayaasha caafimaad ama howlwadeenada caafimaad ayagana waxaawaaye waxaan kula talinaya mar kasta in aniga aan iska bilaabayo inaan wacyigelin bulshadeena u sameyno wacyigelintaas marka waxay faa'iido u noqonaysaa qofkii xanuunka hay in laga badbaadiyo qofka kale inuu ku daarto isla nafsadooda nafsad ahaantooda qofkii xanuunsanay in asagana la daaweeyo wuxuuna kula dardaarmay bulshada qaadashada afxirka gacmo dhaqidda ka fogaanshaha si aysan isu qabadsin cudurka maadaama cudurkana uu yahay cudur safmar ah